maasantaya axmed shirkaas horta shir wuxuu ahaa fashil ku dhammaaday wax natiijo la dhii karana kama soo bixin marka la akriyey siddeed iyo tobanka qodob oo ay soo saareen wuxuu isaga dhammaaday wax iska fashil oo dee waxyaalaha ayna xaq u lahayn dadka waa garan weynay waxay xaqa u leeyihiin iyo waxa aysan u lahayn inaysan ka aqoon sababta a dastuurka siddeed iyo tobanka qodobba markaad qodob qodob kor istaagto dhammaan waxay ka hor imaanayaan dowladnimada iyo dastuurka dalka uigan oo beelgaarkoo lagu heshiiyey ay ka hor imaanayaan marka arrintaasu culays weyn naguma hayn niman hadda aan doorashada diyaar u ahayn fashilmay kalsooni aan qabin ayay u ekaayeen markaad qodob qodob u kor istaagto hadalladoodii iyo markaad fiiriso waxaase kaloo la yaabannahay ciidanka gobolka galadega jooga ma ciidan xuduudda kenya galayba oo laleeyahay waddan shisheeyuu galay ha laga soo celiyaa mise waa ciidan gobol ka mida gobollada soomaaliya jooga waxay kala garan waayeen ciidankani waajibaadka uu leeyahay iyo meesha uu joogo bay kala garan waayeen nimankaa dhan oo raba inay dalka soomaaliya madax u noqdaan oo xukumaan raba sababto haddaad maqasho ciidanka laga soo saaro dabcan waxaad moodaa ciidan qabsaday waddan kale kala galay inuu yahay laakiin ciidan dowladeed oo gobolladii dalkaas oo mas-uulka isagu ka ahaa ilaalintiisa ka mida mid ka mida jooga ha la soo celin waa day waxay ka mid tahay siyaasad xumada iyo aqoon la-aanta iyo wixii ay u barteen oo dhaca iyo corruptionka iyo bariilaqada ahaa dad raadinaya waana war loo soo dhiibay laba qodob baa loo soo dhiibay qodobadii loo soo dhiibay oo kenya usoo dhiibtay qodobka qodobka labaadna wuxuu ahaa kenya in maaragtay qaadka loo furaaca taas way kenyana gaabsadeen laakiin qodobkii labadii qodob oo loo soo dhiibay mid ka mida waa kusoo qoreen qodobadoodii madaxdaas raggaa madaxda sheeganaya waxaan leenahay shame on you
waa tahay suldaan
ka xishooda gobolka gado markaad af kala qaadaan oo meel laba adinka ku mida isugu timaado ciidanka gado ciidanka gado ciidanka gado wuxuu la mid yahay ciidanka marka jooga ciidanka jooga meesha beledweyne jowhar ciidanka jooga dhuse mareeb ciidanka jooga gaalkacyo ciidamadaas uu la mid yahay maxaa gaar ku ah bal isweydiiya waxa gaarka ku ah nimankiina madaxdoo meesha isugu yimid kan labaad dalkan dawlad baa ka jirta nidaam baa ka dhisan dawladdu ayadaa mas-uulka dawladda waxaa la yidhahdaa dadka adeegayo dadka shacabka u adeegaya dawladda maxaad maanta adinku noo haysaanoo xilla xildoon baad tihin markaad ku guulaystaan hala gaaro laakiin hadda awood uma lihidin inaad tidhaahdaan hebel ha laga qaado jagada hebel haddii jaga laga qaadayo ama asagaa iska casili ama ciddii magacaabatay baa ka bedelaysa oo meesha bedelaysa adinku laakiin dastuuriyan awood uma lihidin iyo sharciyan midda labaad musharax baa tihiin anaadii la mid tihiin awood uma lihidin inaad soo dhistaan guddi doorasho awood uma lihidin dalka inaad doorasho gaadistaan kalsooni darrada idin haysata weeye waxyaalaha maaragtay hadda aad la qaylilaysaan annagu aragti ahaana saasaan u arkaynaa waana ka soo horjeednaa waxa ay ku kaxayaan maalin walba oo ay leeyihiin gobolka gudo iyo ciidamada annaga waxa naga quseeya soomaalida waan ula sibannahay laakiin taas waxaan leenahay afkiina ka dhowrsada maalin walbana waad ku hadaaqdaan gado ma ahan kenya iyo etoobiya waa gobol ka mida gobollada soomaaliya oo siddeed iyo tobankii gobol ka mida wey oo ku yaala boorarka labada wadan oo kenya iyo sooma etoobiya ciidamada qalabka sidana xaq waxay u leeyihiin oo loo abuurayba inay ilaaliyaan xuduudaha dalka ciidankaas ay tageen maalmihii ka horreeyey oo aysan imaanin xuduudka gobolka gado ciidda soomaaliya waad garanaysaa beled xawgo in ay maalin walba inta ku soo duulaan oo taagiya soo kaxaystaan carruurta iyo haweenku dhagaxay la hortaagnaayeen dhulka inay qodaan iyagoo dhan balse walaad maanta askari kenya ama soo gudbi karo isagoo ama taangi wata ama wax kala samaynayo xitaa duqeymihii ay dalka gobolka ku hayeen bay joojiyeen xitaa dadka reer mandheera oo mandheera u dhasho soomaalida ah xitaa qof ayaa kamid haddii la xiro ciidamada qarankaa ka jawaabaya kusoo sideynayaan baryo ma taalo gobonimadaas iyo dadkaas waxay heleen naftis oo dowladnimo ay dareemeen oo ay ciidankoodii qaranka oo loogu talagalay iyaga inay ilaaliyaan ku dhastay marka waxaan leenahay nimanka ku hadaaqahaya maalin walba ciidanka gobolka gadaal la soo saaro waa niman aan siyaasadna waxba ka aqoon waa niman bariilaqadii iyo boolkii u bartay waa niman corruption iyo waxaas yaqaana hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay wax walba oo dhan niman maaragtay bariilaqada isaga bartay weeye lama dhigi karo niman siyaasiyiin ah oo dalkan raadinaya horumarkiisa iyo wanaaggiisa maaha waa niman boobkii ay u barteen raadinaya dowladdan hadda maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayo waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid ah oo magaca u ah waa dowladdii dib u dhiskaa la yidhahda dowladdii dhismaha la yidhahda waxay dhistay sharcigii waxay dhistay ciidamadii bay dhistay waxay dhistay dhaqaalihii bay kor u qaaday foreign systemkii bay dhistay adduunkii o dhan bay maaragtay na aqoonsaday siyaasaddii arrimaha dibadda gudaha meel walba dib u dhis bay ku saraysa dhulkii bay dhistay xafiisyadii dowladday dhistay waa dowlad marka ku magaceeda astaada loo yaqaana ay tahay dowladdii dibudhiska adduunku maxaad qabatay shana markii ninkaan imaanayay hal askari oo diiwaangashanaa ma jirin hal shaqaaloo diiwaangashanaa ma jirin hal mushaar oo la qaaday xildhibaanada sagaal sagaal bilood baa ka maqnaa shaqaalaha rayidka sagaal sagaal bilood baa ka maqnay ciidamada waxay ciidama sheeganayeen waxba kama jirin dhowr iyo soddon ciidan soo dhowr iyo soddon kun oo ciidan baa diiwaangashanay oo mushaar la isaga qaadanayay madaxweynuhu markuu xarunta gaashaandhigga tegayna wuxuu ka waayey shan askari oo fayl uu ka waayey askariga faylkiisii la waayey xagee ma ka shaqaynaysaa askarigu waa inuu fayl leeyahay magaciisa oo saddexaad darajadiisa ururkiisa horintiisa qaybtiisa gaaska meeshuu ka tirsan yahay waa in la yaqaaniyo astaantiisa la yaqaano askari intaas aan lahayn oo soddon iyo shan kunoo askari ah baa la iskaga mushaar qaadanaya nin walba duurkaasuu tadagaya wuxuu yidhi laba kunoo nin baan haystaa waxaa ugu horreysay ciidan rasmi ah oo tira kooban oo maanta daata leh oo fayl leh dowladdaana ugu horreysay dhaqaalihii dalka meeshu maanta maraya odaysaan waxa dibudhiska ku sameeyey waa dowladdan weyn arrimaha dibadda waxaa maanta halkaa gaarsiiyey oo aqoonsiga caalamiga ah oo dowladda madu meesha maartay dowladaha si wada siman ay u wada shaqaynayaan oo interes si wada siman ay kala leeyihiin waxaa gaarsiiyey dowladdaana gaarsiisay deymihii dalkaa lagu lahaa iyagoo ay galeen dhammaan waa la cafiyey wixii u dambeeya dalkiisa shalay oo tii la cafinayay oo faransiiska ay cafinayeen marka waxaan leenahay nimankan annagu haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee colombos waxaan maaragtay waxa lagu qoslo oo qodobadii ka soo baxay wax weyn oo muctarif ah oo hadda la qaadan karaan maaha iyagu xaq uma leh dadkii dowladda dalkan waxaa la ansixiyey sharcigii dastuurka waxaa la mariyey oo labada gole ansixiyeen oo qodob dastuuri aan noqday oo madaxweynuhu saxiixay qof iyo cod kuwa ayaga la mid aha buuq ku sameeyey si maaragtay dowladdu tanaasul bay samaysay si wax laysla ogolyaha loo dhisto dowladda dhexe federaalka maamul goboleedada iyo gobolka banaadir fadhi baa la qaatay waxaa laysla gartay doorashada sidaanaa laysla gartay markii laysla gartayna dastuur baarlamaankaa la mariyey baarlamaanka marka la mariyeyna sharci uu noqday dadkii awoodahaas kala qaybsaday oo sharcigaas nidaamka oo baarlamaan ansixiyey labada kule la mariyey baa guddiyada soo dhisahaya laakiin nin anoo kale ah oo musharaxa hadduu rabana iska dayin kara hadduu rabana musharax ahaan kara meel uga banaan sharciyan iyo dastuuriyan ma jirto ninkii aniga soo dooran lahaa anaa soo dooranaya
waa tahay aan kaa waa dhexgale niman shisheeye u shaqaynayay qoraallo loo soo dhiibayna meesha ka aqrinayay waa tahay suldaan aan kaa dhexgale n hadda waad aragtaa khilaafka meesha uu marayo n madaxdii n musharaxiinta ahaa go-aanadaas ayay soo saareen dowladdii federaalkana n ilaa hadda waxay u muuqataa inay ku adag tahay mowqifkeedii waddankana doorashooyinkan waxaa naga xiga iyo xilli muddaxileedka dowladda hadda federaalka muddo saddex bilood waqtiga aad buu u yaryahay marka mar haddii xaalku sidaan yahay waayo cidda isku soo dhoweyn karto arrintan tanaasulka ka keeni karta labada dhinacba
ma jirto wax hadda carqalada oo dalka iyo doorashadiisa doorashadii loogu talagalay u galayaa habsame u socodkii waa socdaa maamul goboleedyadii iyo dowladii dhexe iyo gobolkii banaadir waxay ku heshiiyeen wax khilaaf oo ka yimid ama ka horyeed ma jirto kuwa weli aan soo gudiyadii waa- waxay ku jiraan tababar bay ku jiraan shaqadii waa la bilaabayaa waa dib u dhaca ma dhacayo nimankaanna wax hadda khilaafba la yidhaahdo ma jiraan nimankaan waa niman ayaguba kalsoonida qabin ayaga dhexdoodana wax ka dhexeeya aysan jirin niman iska hadlay weeyo cabsi ay qabaan inaysan waxba helayn cabsi a qaba wey laakiin ninka hadda dadkii wax qaybsaday oo go-aamada kala qaaday oo heshiiska bila soomaaliya ku dhex maray oo baarlamaanka lamberyo la sharceeyey oo wadaha kala qaatay wax khilaaf oo ka dhexeeya ma jiro labada state oo maqanna way keenayaan almaha soo socday soo magacaabayaan guddiyada wayna ku qasban yihiin wixii ay saxiixeen marka khilaaf ma jiro lama dhigi karo khilaaf baa dhexe iska jira dowladda iyo kuwaan hadda meesha jaziira ku jirayo la sheegay kuwaas macno male waa anayla mid yihiin anigu saakada sawirada soo qaato ilaa sharax madaxweynaha kuwaas yaa anigu isku mid baana sharciyan markii loo eego sharciga dalka u yaala iyo nidaamka iyo doorashada iyo awoodda intaas iska mid baana waxaa soo haray sagaashan iyo kowdii baa loo noqonaya waa been wey wax loo noqonayana ma jiro dalka shalay siduu ahaa maanta ma ahan dal baa ka jira ammaan baa ka jira amni baa ka jira ciidamaa ka jira dadka deegaanko dadka soomaaliyeed oo shacabka oo deegaankana deegaan deegaanka soo degan yihiin qof maanta diyaar u ah ma jiro in lagu shaqaysto qorinta loo dhigo rig la yidhahda ma jiro ayaguna waxaa weeye kuwii soo dirsaday oo fariintaan hadda ay meesha ka akhriyeen usoo dhiibay unbay lacag oga cunaayeen oo tusaayeen inay dhaqaaq sameeyeen laakiin khilaaf baa jira wax la yidhahda ma jiro wax khilaafoo jira male ninkii gacanta kor u qaado soomaaliya maanta oo ku horyaada nabadda taalla muqdisho iyo dalka oo dhanba gacan biraa lagu qabanaya ciidan qaran baan leenahay oo awood leh sharaf iyo ay ka muuqata haybad baan leenahay cadowgu kan gudaha iyo kan dibadda isku si baan maaragtay loola diriraya sidaba ha yaraatee marka wax cabsi oon ka qabno ma jirto ciidamo qaran oo aad iyo aad u sharaf badan oo meel fiican ku socdo xawli dhismahooda iyo sharaftooda iyo aqoontooda ay ku socoto oo dhalinyaro badan baan leenahay dalkaana ammaankiisu waa nabadgelyo adduunka kale iyo faragelin iyo waxay ka hadlayaanna uma baahni annaga annagoo isku filannahay shacabkanaga iyo dowladdanadoo isgarab taagan waa ku filanna doorashadanada dhaqaal ahaan baan ugu filannahay amni ahaanna waa ugu filannahay cod ahaanna waa ugu filannahay marka wax maaragtay khilaaf oo walaala jira ma jiraan aad baa umahadsantaa suldaan gurey xaaji faarax suldaan gurey ugu dambeyn maxaa baaq oo aad jeedin lahayd waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay gacmaha siibsadaan dowladoodaas curdanka iftiinka iyo nidaamka iyo rajadana gelisay oo qof kastaoo soomaaliya maanta rajo uu leeyahay inuu haysto dowlad iyo maamul iyo madax dowladeed oo sharaf leh oo ka fakarahaya midnimadii iyo sharaftii iyo qabkii ummaddaan lahayd inay soo celiyaan meel fiicanna gaarsiiyey hadda muddadii afarta sano wax dhiman ay hayeen in laga garab istaago shacabka soomaaliyeedna aan laga dhigin dad ayaga xaabo laga dhigin oo maaragtay nin dal leh uusan xaabo ka dhiganin una isticmaalin qabiil iyo waxa loo joogin iyo kaalay maaragtay axmad yirin soomaaliya maanta qabiil waa ka goobtay qabiil hadduu wax tarahayo waa soo arag dagaalna waa soo arag dagaal waxuu noo taray male waxuu noo dhibay mooyaane maanta waa inaan gacmaha iska qabsanaa waxa la yidhaahdo keligi taliye iyo qabqable iyo dagaal ooge iyo dalle ninka danta leh oo dabadhilifka oo cadow ku shaqaysanayo danta gaarka ale oon eegayn danta guud dalka ninka maanta leh ciidamada qaranka soomaaliya ha laga soo qaado gobol ka mida gobollada soomaaliya waa dabadhilif wey wuxuu u adeegayaa wadamada shisheeye sidiba wadanka kenya oo u bartay dalkanaga inuu maaragtay xoog ku boobo badanada nagu haysa qof u adeegayo wey ma qofkaasaa lagu aamini karaa masiirka dalka isagoon ba xil lahayn buu wuxuu leeyahy ciidankaa la soo qaado muxuu farayaa briton shalay waa kii safaaradda etoobiya iyo gabdhaha ay ku lahaayeen xafiiska villa soomaaliya dhexdiis isagoo madaxweynaha shalay waa kuwii waraaqaha loo dhiibayo oo loo yeerinayay oo qaramada adduunka shirar lale inta laga qaado waraaqaha waraaqo kale loo dhiibayo akhrintana lahaa kuwii shalay baa waxay rabaan maanta inay nagu soo noqdaan oo maanta dowladnimada iyo iftiinka iyo cizada iyo sharafta iyo qabka soo noqday iyo dhaqaalaha naga kobca marhaya iyo maxaan ku radaa foreign policy naga meeshu maanta marayo adduunkii maanta meeshaan qiimaha aan ka leenahay waxaasoo dhan waxay doonayaan inay burburiyaan inay ku celiyaan sidii aan ahaan jirnay ayagoo yeeli jira inay ku celiyaan sideedana niman dowlad raba maaha waa niman dhaqaala ururis doonaya wey sidaa darteed shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gacmaha waa inaan isqabsano waa inaan la shaqeyno dowladanada ciidamada qalabka sida kuwa ammaanka dhammaan iyo xukuumadda iyo golaha fulinta iyo labada aqal baarlamaan iyo wax horeeya la shaqeyna wey qof kastoo soomaaliya oo xil hayana waxaan ka codsanaynaa inuu u shaqeeyo dowladdaas iyo dadkiisa iyo shacabka soomaaliyeed oo uu xilka u hayo inuu soo celiyo sharaftii ay lahaayeen kuna shaqeeyo maaragtay in dowladdiisa iyo shacabkiisa isku xiran yihiin kana fogaado qabyaaladda iyo maaragtay eexda iyo musuqmaasuqa iyo wixii dib noo dhigayo dhan waa in laga fogaado annaga haddaan nahay shacabweynaha soomaaliyeedna waxaan ku dardaarmayaa inaan dowladda la shaqeyno gacmahana isqabsano kuwa dabadhilifkaana aan ka hortagno si wada jiraan aan uga hortagno annagoon aan u eegeyn waa ree hebel iyo kanuu ka soo jeedaa iyo kanuu maaragtay kanaan isu beelnahay waxaasoo dhan inaan ka gudubno waa soo aragnay beel waa soo aragnay qabiil waa soo aragnay kanaan xiga iyo dagaal meeshiina geysay maanta qof kastoo soomaaliya hal qabiil baan nahay hal jifaan nahay wadan yar oo muslina isku dhaqana isku caadaa isku afa baa nahay ma kala jinsiyada iyo qoomada ma kala hal qoys baa nahay halka annagaas qoys waxaa rabnaa dal ilaahay wuxuuna siiyey barwaaqa aqodan ah laba badood leh laba webi saddex webi leh beero leh barwaaqa leh xoolo leh antabcana dhulka naga midnimo baana deeqda walaalnimo gaasaas u gaara leydis haddaanu dowladdanada iyo nidaamkan hadda noo iftiimay aanu maaragtay xoojinno garab istaagno wadanka khayraadkiisaan la soo baxayna haddaan khayraad la soo baxnana xukun bacid rabta male qof walba nabad buu helayaa nololna waa helayaa aan ka shaqayna marka sidee nabad iyo nolol aan ku helayn xukuumaddana aan ula shaqayn lahay waana maasantan walaal